wanaagsan dhegaystayaal ciid wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxee riidug muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo magacaabay xubnaha ku mateli doona guddiga farsamo ee kasoo tala bixinta arrimaha doorashooyinka dalka dabaaldega munaasabadda ciidda oo maalintii labaad ka socota magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle mas-uuliyiinta gobolka gedo oo munaasabadda ciidda ugu hambeliyey shacabka gobolkaasi iyagoo u rajiyey in sanadkan sanadka xiga ay caafimaad ku ciidaan iyo amni wararka dibadda ee warkaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dad cabay dawada gacmaha lagu nadiifiyo oo ku geeriyooday dalka hindiya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
subax wanaagsan dhegaystayaal waa kowda bisha sideedaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax ee riidug muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciid wanaagsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa magacaabay xubnaha ku mateli doona guddiga farsamo ee kasoo tala bixinta arrimaha doorashooyinka dalka haddaba arrimahaas iyo arrimo la xiriira maxamed deeq cabdi maxamed ayaa qadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb si toosa ugu jira oo inoo faahfaahin doona maxamed deeq soo dhow xubnaha la magacaabay iyo sidoo kale waxyaabaha ay qaban doonaan haddii aynu faahfaahin kayn
xubnahan oo ka kooban laba xubnood ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xalay uu magacaabay war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu sheegay in xubnahani ay ka mid noqon doonaan guddiga kasoo tala bixinta arrimaha doorashooyinka ee horey loogu ballamay gabagabadii shirkii dhuusamareeb waxa ayna kaliyihiin xubnahani cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug iyo kamaal daahir xasan duusaale oo labadaasi xubnood madaxweynuhu u magacaabay in ay qayb ka noqdaan guddigaasi maadaama dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isku raaceen in guddi dhinacyadaasi ka kooban lasoo magacaabo ayna ka tala bixiyaan arrimaha doorashooyinka dalka la isuguna soo noqdo shirka kale ee dhuusamareeb ka dhici doona kadib markii shirkii hore lasoo gabagabeeyey qodobka shanaad ayaana feexayay in guddigaasi lasoo magacaabo iyadoona taas uu ka hiraacayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayuu xalay labadan xubnood oo guddigaasi kamid noqon doona soo magacaabay waay marka guddigaasi ma wuxuu ka qayb noqon doonaa guddiyadii maamul goboleedyada qaar ay horey usoo magacaabeen ka qaybgelaya arrimaha shirka mise iyagu way ka duwanaa doonaan guddiyada hore loo soo doo
labadan xubnood waxa ay ka mid noqon doonaan guddigaasi oo ka kala imaanaya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo qayb ka ahaa qodobadii kasoo baxay shirkii dhuusamareeb gaar ahaan qodobka shanaad ayaa waxa uu qeexayay amaba uu dhigayay in guddi lasoo magacaabo ka kala socon doona dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya sidaasina guddigaasi u noqdo mid ka kooban hal guddi oo kasoo tala bixiya arrimaha doorashooyinka dalka
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed deeq cabdi maxamed oo qadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb igu warramaya islamarkaana faahfaahin ka bixinaya xubnaha la magacaabay ee ka tala bixinta arrimaha doorashooyinka dalka dabaaldega munaasabadda ciidda ee maalintii labaad ayaa waxa ay ka socotaa magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle kaasi oo bulshadu ay ku damaashaadayaan sida bacadle uu inoogu soo warramay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyadoo maamulka iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi iyo dowlad goboleedka hirshabelleba ay ugu hambaliyeen mar horeba shacabka soomaaliyeed farxadda munaasabadda ciidda
sidii lagu guda jiro maalinta labaad ee munaasabad ciidu ah ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa la arkayaa caruur si weyn loogu soo dejisay oo magaalada dhex mushaaxaya sidoo kale gaadiidka minibaska oo loo yaqaano hoomeyga iyo bajaajyada ayaa si weyn magaalada dhexdeeda caruurta ugu wareejinayaan waxaana sidoo kale dadko iyagana ka muuqda ay si weyn u labisan yihiin oo ay dadku inta badan ay xiran yihiin dharkii cibaadada waxaanaha qaar kamida shacabka iyo caruurtooda ay booqanayaan eheladooda iyo qaraabadooda si ay ula wadaagaan farxadda ciidu adxa abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka shabeelle magaalada jowhar
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka socda dabaaldega maalintii labada ciidul adxa iyadoona mas-uuliyiinta iyo shacabkuba ay u dabaaldegayaan munaasabadda iyo farxadda maalmaha ciidda ee muslimiinta cabdirasaaq maxamed axmed ayaa faahfaahinaya
iyadoo maanta ay ku daadan tahay maalintan cibaada ciidul adxa islamarkaana caalamka iyo dunida muslimka ee kulii looga dabaaldegayo munaasabada ciidul adxa ayaa waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weli ka soconaya munaasabadaha iyo damaashaadka maalinta ciidda waxaana bulshadu ay saaka ugu arkayaan dariiqyada iyagoo weli ku damaashaadaya farxadda maalinta ciidda waxaa sidoo kale jira goobo iyagoo bulshadu ay kagu yimaadeen kuwaasi oo ay bulshadu ku samaynayaan ciyaaro iyo hididhaqameedyo ku aadan munaasabada hooskeeda waxaa sidoo kale magaalada gaalkacyo saaka xusid mudan in ay jiraan dad iyagu maanta tukanaya salaada ciidda oo u tahay maalinta koowaad ciyaaraha taasna waa mid inta badan magaalada gaalkacyo usoo noqnoqota marka loo eego bilaha ramadaanka ama ciidaha mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug oo iyagu shalay ka hadlay munaasabadaha ciidda ayaa bulshada ku gudaadiyey ka shaqaynta amniga iyo nabadgelyada iyadoo dhadis kalena sheegay in looga baahan yahay shacabku inay gacan ka geystaan inay ciidamada amniga kala shaqeeyaan wax kasta oo xidhiiri kara amniga iyo qalqalka inta lagu geli jiro dabaaldega munaasabadaha ciidda waxaa sidoo kale jira tartamaad goorto oo lagu qaban doono maanta magaalada gaalkacyo kuwa oo lagu maamuusayo maalinta ciidul adxa isku socdooda dabaashaadka farhadda ciidda ayaa ah mid si weyn looga dareemayo guud ahaan gobolka mudug gaar ahaana magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug midoo bulshada intooda badanna ay shalay yahay maalintii koowaad ee ciidul adxa cabdirasaaq maxamed axmed raadiga muqdisho gaalkacyo
magaalada xudur ee gobolka bakoolna waxaa ka socota munaasabadda ciidul fitri waa ciidul adxa iyadoona shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ay u dabaaldegayaan waxaana aada loo adkeeyey ammaanka si dadku ay si nabdoon ugu ciidaan ama maalmaha farxadda ee muslimiinta ay ugu damaashadaan maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa qadka telefoonka ku jira maxamed soo dhow saakay maalintii labada ciid ayaa lagu jiraa bal inoo faahfaahay dadku sida ay kusoo kaceen iyo
mukhtaar adiga iyo dhegeystayaasha warbaahinta qaranka ee raadiyo muqdisho waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ee maalintii labaad oo ciidda carafo ee dunida dhab laga looga dabaaldegayo ayaa magaalada xudur waxaa laga dareemayaa munaasabada iyo hambalyada ciidda oo dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada tan xudur ay isla wadaagayaan waaya marka ciidan iyo ciidihii hore siday u kala duwan yihiin iyo dadku siday ku ciideen maadaama laga soo baxay bila wadanku xirnaa oo isu socodka iyo sidoo kale dadka mashquulka faraha badan iyo wada socodka la diiday oo xanuun halisa uu jiray ka waran arrintan maxaa uga duwan tahay ciidihii hore markaaynu eegno dadka siday u damaashaadayaan ciidan iyo sidoo kale goobaha la tegayo ee loo dalxiis tegayo
ciiddii hadda lasoo dhaafay oo soonfurka ahayd waa tii oo wadanka oo dhan uu aada looga cabsanayay uu ka jirayba cudurkaas covid sagaal iyo toban oo inta badan dadka qaar hadda kama soo qaybgelin goobaha salaada ciidda lagu oogayay xilligaasi laakiin tan way ka diyaara duwan tahay oo waxaad arkaysaa kumanaan kun oo dadba ayaa goobaha lagu tukaday ee kasoo qayb galay inta badan cadaadiskii iyo cabsadii laga qabay ee cudurka coronavirus oo ciiddii hore dadka meelaha lasugu imaanaya iyo facebooki aada loo isticmaalayay wasaaradaha caafimaadka inta badan wacyigelino badan dadka ay la daba socdeen way ka yara duwan tahay oo dadkaas si caadiya ayay ciidani looga dareemaya iyagoo aan cabsanaynin inay ku damaashaadaan salaada meel sbeyska lagu tukaday aad ayaa lasugu imaaday dhanka kalena meelaha lagu dalxiiso iyo meelaha caruurta lagu cayaarsiiyo diibatooyinka inta badan aad ayaa loo buusdhaafinayay maalinimadii shalay ilaa iyo taakan waxaad arkaysaaba sida caadiga magaalada waagi markuu fariyo dadka shaqada u kala socda ayaa lagu arkayaa iyo arday socota laakiin saaka waxaad arkaysaa ilmihii oo weli damaashaadayo oo xilli hore kugii iyo wadooyinkii kusoo kacay oo wado agabkii ciidan loogu talagalay waxaana xudur caawanay ku tahay ciyaaro hidahay oo dhaqan oo lasoo bandhigi jiray balse dhiiggii soonfur lasoo dhaafay wax oo ma jirin oo cayaara laakiin ciidan way ka yara duwan tahay oo dadka waxay aad u hadalhayaan ciyaarihii iyo maanta inay bilowdaan oo kuwa daawanaya iyo kuwa cayaarayaba marka guud ahaan aad ayaa looga dareemaya waxaa aad loo adkeeyey amniga oo ciidlaamaha ammaanka oo booliska ugu horeysa oo ka shaqeeya amniga ayaa lagu arkayay shalay ilaa iyo saaka meelo badan oo intaba dadka ay kugu imaanayaan iyo wadooyinka oo maadaama zaxmad ay yihiin oo baabuurtii iyo caruurtii iyo dadweynihii oo dhanba wadooyinkii aan la kala lahayn oo si caadi a u wada isticmaaleen waxaad arkaysaa baabuur badan oo inta badan dhawaaq samaynaya oo qoonkoodii la yeerinayo oo caruur iyo dad badan oo isdaba socda mana jirto wax oo dhibaato oo ka dhaladay ka dhashay maxaa la dhahayay saxmadaasi iyo dabaaldegaasi dadka inta badan waxay qofba qofba kale la wadaagaya hambalyada ciida oo dadka ay usu dirayaan markaa si weyn ayaa looga dareemayaa magaalada xudur iyo guud ahaanba degmooyinka gobolka bakool maalintii labaad oo ciidda dabaaldegeedii uu socdo musaar
munaasabadda maalinta labaad ee ciidul adxana waxa ay ka socotaa gobolka gaduuya iyadoo mas-uuliyiinta gobolkaasina ay booqdeen deegaanada gobolkaasi ama degmooyinka gobolkaasi waxaana shacabka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi ugu baaqeen in ay ka wada shaqeeyaan amniga islamarkaana ay ku ciidaan ciidaha dambe si nabada cabdinuur shikir ayaa warkan soo diray munaasabada lagu dabaaldegayay farxadda ciidul adxa ayaa gebi ahaanba lagu qabtay degmooyinka gobolka gado waxaana munaasabada ciidda ka soo qaybgalay barasaabka gobolka gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka mudane cusmaan nuur xaaji macalim oo safar shaqo ah ku joogay degmada doolow soomaaliya ee gobolka gado iyo maamulka degmada doolow iyo sidoo kale maamulka degmada luuqganaan ee gobolka gado iyo xildhibaano iyo saraakiisha ciidanka xoogga iyo sidoo kale bulshaweynta ku dhaqan degmada doolow soomaaliya ee gobolka gado waxaana si wada jir ah ay salaadii ciidda ku wada tukadeen goobta fagaaraha ciidda ee degmada doolow soomaaliya ee gobolka gado waxaana warbaahinta qaranka si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha degmada doolow farxaan faarax mire iyo guddoomiyaha degmada luuqganaane axmed buule gareyd madaxa arrimaha bulshada ee gobolka gado ibraahim maxamed gumow taliyaha qaybta booliiska gobolka gado cabdiqaadir cumar biixi iyo sidoo kale mas-uuliin kale mas-uuliyiintani oo ka hadashay goobtani ayaa waxay ugu baaqeen dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka gado in ay ka shaqeeyaan horumarka amniga iyo iskutashiga dhanka gobolka
madaxdeenna sharafta leh oo uu ugu horeeyo madaxweynaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare xildhibaanada mas-uuliyiinta siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool dunida daafaheeda iyo dalka soomaaliyaba waxaana leehay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan ciidan ciiddeeda nabad allaha nagu gaarsiiyo waxaan ugu baaqahayaa ummadda soomaaliyeed inay midowdo waxaan ugu baaqahayaa ummadda soomaaliyeed inay ka shaqayso horumarka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ومد المسلمين ومد الصوماليين ومد جبلان ملك كل جوتان فرحد عيد ساكة ما شاء الله سفي عنه عيد وفهمين أيا لو عيدي سفي عنه ورانسن بانكو عيدنا ما شاء الله أيضا ونهرك عهيو قدوميه قبلك قدوميه دقمة الدولة waxaweye taliyaasha ciidamada guddoomiye ku-xigeenadii maamulka gobolka heer degmo heer gobol odayaashii waxgaradkii dhaqankii ugaasyadii nabadoonnadii looma kala harin gabdhihii maasha allah farxad iyo rayrayn saaka degmada doolow iyo dhammaan jubbaland meel kastoo la joogo iyo soomaaliyaba waxaa ka muuqdo raynrayn iyo farxad
waxaawaye ciidul allaxaa nabad iyo barwaaqo ee nicmo kuwada ciida dhammaantiinna
warkan subaxee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan iminkana wararka dibadda dad cabay dawada gacmaha lagu nadiifiyo ayaa ku geeriyooday deegaano ka tirsan dalka hindiya ugu yaraan toban qof ayaa geeriyootay kadib markii ay cabeen walxo ka samaysan dawada jeermisdilaha ee loo isticmaalo in gacmaha lagu nadiifiyo arrintan ayaa timid kadib markii la xiray dukaamadii lagu gedi jiray ama lagu iibin jiray khamriga oo ku taalay gobolka ankar ee dalka hindiya suugada ayaa waxaa la xayiray kadib markii laga helay kiisas badan oo xanuunka covid nneteen ah taasina ay dowladdu ay tallaabo horey u qaaday tahay sida lagu sheegay islamarkaana dadka looga badbaadiyo xanuunka covid nneteen ee caalamka saameeyey waa taliyaha booliiska deegaanka ee ka dhacda arrintaasi ayaa sheegay in dadku ay dhinteen dawada jeermis dilaha lagu nadiifiyo gacmaha ay cabeen taasina ay keenteen dadku ay u dhintaan waxyaabaha dadku cabeen ayaa waxay ka samaysiin dhowr nuuc oo waxyaabo kala duwan la isku daray ah taasina ay keentay in nolosha dad badan oo cabay dawadaasi ay u geeriyoodaan waxaa intaasi uu ku daray in baaritaano la xidhiidha dawadan loo diray dad ku takhasusay waxyaabaha kiimikaadka ah ee loo loogu talagalay inay soo ogaadaan iyo waxyaabaha keenay in dadkan ay cabaan dawada gacmaha lagu nadiifiyo dowladda federaalk ee dalka hindiya ayaa dib u furtay ganacsiyada badankood si looga hortago ama looga hortago dhaqaale burburka ku yimid dalkaasi toddobaadkii hore toddobaadkan horaantiisii waxaa la shaaciyey in maxadyada jimicsiga ee loo yaqaanay wibaada iyo goobaha lagu ciyaaro la ogolaan doono in dib loo furo islamarkaana xayiraadaha laga qaadi doono dhaqdhaqaaqa alaabada iyo dadka waa albaabada iyo dadka warka subax ood kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi uu ku dhanyahay cid warka uu seegay waxay dib u heli karaan beijka internetka aynu ku leenahay redio muqdisho dotnet idina waad ku mahadsantihiin la socodka warka